kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkanna barnaamijkeenna waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka kenya faarax macalin maxamed oo ku sugan magaalada gaarisa mudane faarax macalin marka ugu horreysa waxaad ku mahadsan tahay wakhtigaaga waxaanan kugu soo dhoweynaya barnaamijkan iyo idaacadda v o a waad mahadsantahay walaal aad baad mahadsantahay waa tahay haddii haddaba aan faarax macalin barnaamijka bilaabo xaaladda dalka soomaaliya waxaa soo kordhay in dowladda soomaaliya ay codsatay ama ku dhawaaqday in waddanka soomaaliya uu galay xaalad deg dega waxayna si deg dega u codsadeen muddo afar iyo labaatan saaca gudahooda in ciidamo caalamiya oo deg dega lala soo gaaro si ay u badbaadiyaan haddaba dowladda kenya maxay baaqaasi iyadu ugu jawaabaysaa oo ay ku badbaadin kartaa dowladdan uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed
horta annaga iyo wadamaha african unionka iyo united nationska caalamka guud ahaanba markii la arko wixii soomaaliya ay ku soo nooleed sagaal iyo tobanka sano oon soo dhaafnay haddana maanta ay ku sugan tahay dhibka iyo macaluusha iyo rafaadka iyo geerida iyo sicilka ummadii soomaaliyeed haysato waxa weeyaan si bilow aadamnimo eh adduunka in loo dhexgalo soomaaliya oo laga badbaadiyo dadkaasaytow aa dadkooda inay u naxaan mise u naxariistaan aanan ku talagelin ayagoo mabaadii aanan la soo marin hadda ka hor sitaan oo waxay ku asraysan yihiin haatee aanan la garanayn waxaan umalaynaya waajib baa ka saaran macaalinka oo dhanba muslim iyo nimaan muslim ahayn oo dhanba ummadaa soomaaliyeed in laga badbaadiyay nimankaasayto iyaga ah annagu markaa kenya ma mar hore mise hadda markii hore waxa weeyaan siyaasaddaanada ku wajahan soomaaliya waxay ahayd marnaba inaan faragelin ciidan aanan lagu samayn soomaali gudaheeda ilaa haatanna waxaan aaminsanahay inaanan meel laga mari karin ka asaga wax maaragtay daraf daraf oo sidii logistic iyo kaalmo kale iyo nairobi wax looga qabto waa gooni waxa hadda soomaaliya lagu lagu badbaadin lahaa wax kastaba ha noqoto nin kastana ha noqdo iyada oo laakiin lagu xisaabtama waxyaabaha taariikhiga eh in la dhex galo oo ummaddaa laga badbaadiya nimankaa mito oo gabdhihii iyo caruurtii iyo shuyuukhdii iyo ummadii soomaaliyeed baday maanta wax ay ku jiraan ayagoona sabab ay ku badaan aanan jirin meesha taasaan anigu aan maaragtay aan aaminsannahay laakiin mudane faarax macalin dowladda soomaaliya afar iyo labaatan saacuun bay qabsatay in lagu soo gaaro oo haddii kale ay dowladdaasi dabcan u dhammaanayso marka kenya markaad eegto maxaad ka gaarsiin kartaan muddadaasi mise kenya iyo waddamada igadba dowladda etoobiya ayay ku hadlaynayaan inay ciidamo u dirto soomaaliya
kolley hadda go-aan la gaaray ani kuma jiri oo go-aanka waa la gaari doonaa afkaartana waa laisku celcelin doonaa afar iyo labaatanka saacadood iyo siddeed iyo labaatanka saacadood hadda kasoo fooda nagu soo hayso laakiin dee waxyaabo kale oo waaqici oo taariikhi oo dadka aana nabadda doonayn ay uga faa'iidaysan karaan baa jirta haddii kenya oo kale ay faragelin milatary gudaha ay samayso laakiin siyaabo fara badan oo loo samayn karaa jirtaa in dadkii lagu badbaadiyo ee dowladdana lagu badbaadiyo marka farsamooyinkooda kala duwan unbaa kolley wixii waa dowladnimo iyo adduunka xeeladihiisi kala duwnaaya bay qasab ku noqonaysaa marka taa awgeed kolley anigu hadda tafaasiisha kaalama sheekaysan karo laakiin wax alla wixii taageere oo la siin karo oo aanan hadhow dhaawac u geysan doonin xiriirka taariikhiga oo labada waddan u dhexeeya iyo mustaqbalka siyaabaha in looga faa'iidaysto laga baqayo laga gaashaanto waxay noqon doontaa in loo gudbiyo dowladdaasitow oo garab loo noqdo hataa haddii maanta ay dowladda ka soo tagto albaabaha loo laabo aqoonsi ma jira haddana adduunkan baa iskugu imaan badda iyo biriga iyo meel kasta baa laskaga imaan laakiin anigu waxaan kuleeyahay kooxaha sayto waxyaabaha ay wadaan iyo sida hadda soomaaliya loogu soo duulay ummadeedii loogu soo adeegsaday kii shalay soo geliyay ciidamo ajnabi oo etoobiya ay ka mid tahay oo ummadda ku xasuuqay iyo kan dagaalyahan ajnabi ee keenay oo meel kasta ka imaadeen oo le soomaaliya shacabkeedan aan ka tartirna oo goob gaala iyo yani muslim iyo hayra muslimiin ay ku dagaalamaan ay tahay kaa horaan aniga u dhaamaa inuu dhaama maxaa waad ogsoon tahay ilaahay baan kugu dhaarshay hadda nin kastoo ummadda soomaaliyeed badbaadiya waxaan u aragnaa inuu kuwaasayto uu ka fiican yahay ninku doona haado muslim hayra muslimku doona ma haado waa hagaag marka badbaadin iyo faragelin ciidamada etoobiya ay sameeyaan si dowladdaasi loo badbaadiyo ma kula habboontahay arrintaansi xilligan anigoo og inaad adigu ka mid ahay dadkii faragelinta ciidamada etoobiya dalka soomaaliya diidanaa anigu horta saa hadda u sheegtay waan ka soo horjeeday horaan naga soo horjeeday waan dhaleecsanaa oo ilaa haatan waxaan u arkaa ummadda qowmiyadda soomaalida oo etoobiya gudaheeda ku nool in tariska adisababa ka dhisan hadda uu xasuuq iyo gumaad iyo waxba wixii ku xumaa uu ku qabanhayo inuu soomaaliya faragelina diyaar maanan u hayn ayaantii hore haddana in laga fiirsadaan qabaa laakiin waxaa kaloo oon qabaa kulligood waxaa ka liita kuwa muslimka isku sheegayo oo khawaarij iyo waxay doonaan ba ahaadaane diin iyo iimaan iyo dhaqan iyo qowmiyadnimo iyo wax ay haystaan aana jirin oo gabdhaha ay carruurta soomaaliyeed maanta badeen waxay ku ay ku ay ku nool yihiin waa tahay n markaa faarax ma waxaad soo jeedinaysaa kooxahan islaamiyiinta e aad leedahay dadkii bay laynayaan in laga doorbidayo ciidamada etoobiya waktigan inay soomaaliya galaan anugu horta midna afka kuma ballaarinayo waxaadi waxaasoo kale nin madaxoo anigoo kale xisaabtankeeda iska fara badan ciidanka etoobiya ha imaado maanta soomaaliya dhulkeeda ha qabsado ma odhan karo haddii daacad ay tahay sidaan annaga aanu u aaminsannahay in ummadda soomaaliyeed oo shacabkii shan iyo tobanka milyan oo soomaaliya hala badbaadiyo waxaan umalaynaya waxyaabo badan ayaa la samayn doonaa wax kastaba ha nagu qaadatee wixii xasaasiyad culus keeni doontana in laga fiirsadaa loo baahan yahay haddii hataa ay noqoto in maaragtay qasab ay noqoto inay ciidamo maaragtay degdeg lasoo daadgurayo dee munaaqasho iyo wax talo la isku celceliyay u baahan tahay anigana hadda weli munaaqashadaas i toogiya hadda kolley maanta ma gelin oo maanta gaaris baan joogaa oo ma joogin maxay nairobi ma jooga marka ummaddaas in la badbaadiyo oo wax allaale wixii lala gaari karo oo badbaado lala gaaro laakiin cudur maaragtay kan hadda ay ku jiraan ka weynna aan lagu beerin aduu siyaabo badan baa xisaabta eegsa dowladnimada waxeeda waa iska state craft waa xisaabo badan bay iska leedahay waa hagaag faarax waad mahadsan tahay bal markanaan dhegaystayaasha qaarkood aan soo geliyo khadka waxaan ugu horreyn u baaqayaa magaalada boosaaso siciid faarax maxamuud ayaa ku sugan siciid faarax su-aal ama fikir labadaba kaad soo gudbinayso cabdicasiis hadalkaa uu bixiyey mudane faarax hadal macquula waa yahay dhinac marka laga eego dhinacna wuu ka muujiyey oo xasaasiyaad buu ka hadlay aduunyada way dhacdaa in dawladii ay u yeeran karto cid kaleeto oo saaxiibaaba meesha joogta haddana haddii xasaasiyaadka qaarkood jiraan oo waxyaabo badan baa isku khaldami kara haddana si xasaasiyadda oo dhan looga fogaado sidii uu faarax ka hadlay malaa way ficlaan lahayd haddii ciidamada dariska ahi ay imanayaan in ay ku yimaadaan tala caalami ah oo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa euda jaamacadda carabta hay-adda islaamka intaas oo dhanna ay ay ay ka warhayaan haddii kale waxay noqonaysaa kala qaybin bay keeni karaysaa sidii hore dhibaatooyin bay la iman karaysaa si ay noqoto daqiiqadan baa wax laga soo gaarsiinaya malaha taas mooji faaraxna waa kan ka gaabsaday inuu ka waramo in ciidamada kenya ay ku tegi karayaan soomaaliya si degdega dabcan waktibay u baahan tahay laftigeedu waxay usii baahan tahay malaa baarlamanka kenya laftigiisa in lasii mariyo arrin aada iyo aada u dhib badan weeye sababta dawladda soomaaliya haatan ugu dhawaaqda afar iyo labaatan saacadood in lala soo gaaro wax ma garanayo haddii aanu faarax ka warhayn cid kaleeto oo ka warhaysa waa tahay siciid faarax oo boosaaso jooguu ahaa mudane faarax macalin sida uu siciidba sheegay haddii ay dhacdo in ciidamo kenya soomaaliya loo soo diro ma baarlamaanka waddanka kenya ay tahay inay ansixiyaan anaga dastuurka anaga waxa weeyaan commander in chiefka oo madaxweynaha eh ciidama waddanka kenya wuu gelin karaa commitment uu ku samayn karaa inay ka howlgalaan waddanka dibaddiisa laakiin waa in muddo kooban haddana lasoo mariya baarlamaanka uu ansixiyo maxaa dhe dhaqaalaha iyo wax kasta baarlamaanka ayaa ku shaqa leh ilaa iyo maarta wax kastaba xaalad deg dega ka mid a hataa xaalad deg deg waddanka gudihiisa madaxweynaha wuu ku dhawaaqi karaa laakiin waa in haddana baarlamaanka la keenay muddo kooban ba maarata xaalka uu awooddaasayto uu ku socon karaa laakiin waxaanu anigu aaminsanahay afkaar ahaan aan kuu sheegaya waddanka in laga badbaadiyo nimankaa iyaga ah waa arrin muqadase oo si kastaba markaanu eegno caqli iyo diin iyo inta ilaahay yarawdu maaragtay uuna baray ummaddaas soomaaliyeed in laga badbaadiyo nimankan waa tahay markana waxaan u baaqaya dhegaysto ku sugan magaalada nairobi magacaaga walaal marka ugu horreysaa maxaad weydiinaysaa markaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalin oo barnaamijka marti ku ah walaal aada u mahadsantahay cabdicasiiso waxaan weydiinayaa guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka maadaama ay jirto maalmahan dambe ee dagaalka xamar ka jira uu sii xoogeysanayo ee xoogaga xagga ka dagaalamayo mucaaradkana ay sheegeen ilaa kenya inay soo dilayaan oo gobolladeena ay sheegayaan diinta islaamka in lagu dhaqo waan qabsanaynaa marka walaa intee leeya ka muujin kartaa dawladda mise maxay ka qabtaa dawladda arrimahaas faarax macalin qasab weeyaan walaac kenya keliya ma aha iyo wadamaha jaarka keli maaha kuwa jaarka usii ee adduunka oo dhan weeyaan kastoo runtii awood aanan jirin oo iska hadal un ay iska tahay ninka ku odhanayo dagaal baan saa noogu socda ilaa solomon islands iyo australia baan caalam islaam ka suraya horta diinta hatee ma garanayo sibu maaragtay maaragtay aqoontii ugu yar tahay laakiin qasab waxaan kuu sheegi inay ay walac ku beerayso nin kastaba oo haddii loo eego ay noqon kartaa declaration of war oo ay tahay dagaal la iclaamiyey wixii soomaaliya lagu soo galay berigii hore ay ku soo gashay ciidamaha ethoobiana hadallada aan loo fidsano tan oo kale ahayd markii hore markii dambena waxay ku dagaalamay oo laheen oan waan ogolnahay wax kasta laakiin ciidamaha ethoobiya ha ka baxaan way ka baxeen shareecadda islaamka ha lagu maamulo waa lagu maamulaa la yidhi baarlamaankii baa ansixiyey hadda waxaa inoo cad in lagu adeegan hayo oo dad doonayo inay dalalkooda ka xoreeyaan xamar iyaa meesha iskugu yimid oo laisku adeegan hayo tafaasiisheeda taa anigu ma gelay laakiin saad gabadha aad sheegayso walaac baa jirtaa saas bay keenaysaa yinya keli ma aha ilaa wadamaha annaga jaarkana ilaa iyo south africa oo dhan bay walaac u keenaysaa waa tahay n waa hagaag n faarax macalin marka n islaamiyiinta kismaayo ama jubbooyinka ku sugan sheegashada ay leeyihiin waxaan weeraraynaa kenya n siduu yahay idinka dhinaciina diyaar garowgiina wax ciidama ood xuduudda ay dowladda kenya soo dhigtay miyaa jira warheede markii dhab ahaan loo hadlo adisaba ayaanu ku quracanaynaa iyo dhulkii baan qabsanaynaa iyo etoobiya baan ku duulaynaa bay dheheen dad un kuwan kale oo maxaakiimta ku dhex jira oo ku qarsoonaa laakiin afkaartanayto maaragtay wareersan watay beriga ahaatay oo maxaakiimta isku dhex qarinayay markii etoobiya dawladaha ciidamada etoobiya ay soo galeenna ayagoo baxsad bay annaga inta nagu soo mareen madaxdoodii oo dhanba carruurtoodana mar horey dibadaha geysteen marka dadkan horta dhawaaqayo waxyaabahan sheegsheegahayo mid qura oo carruurtiisa waddanka gudihiisa ay joogaan ma leh mid asaga intuu taga goobaha dagaalka xabad ka ridina ma leh calooladeegooda iyo waxay haystaan waan ogsoonahay marka muhiimadda waxa weeyaan waa iska hadal midaas oo kale waayo afsaanka quracana nimanka gurahay afar iyo toban labaatan saacadood bay etoobiyaanka ilaa saddexda gees oo gobolkii ay ku galeen berigi waxay dagaal galeenna ma arkin marka waxaasayto waa iska hadal haddii ay dhab noqotana waa un kolley dawlad weyn weeyaan kenya oo dhisan oo maaragtay aanan waxba laga qaadi karin marka walaala waxa weeyaan ha walwal ma jira ha ma loo digto diyaar ma loo yahay ha kulli isgaarsiintooda iyo wax kasta iyo waxay ku sheekaystaan oo dhanba waa lahay laakiin waa dawlad oo markiiba kuma soo boodaysa ninnaba waa tahay waxaan markana u baaqayaa dhegayste jooga magaalada muqdisho maxamed axmed guule marka u horeysa faarax macalin waa salaamahayaa wax badan buu ka hadlay in soomaaliya xal loo helo oo uu dadaal badan ku bixiyey taas wuu ku mahadsan yahay eebaal dahabigoona noogu qoran yahay haddaan soomaali nahay taas waa shaksi ahaantiis mida kale su-aasha markaan usoo gudbo faarax madaxweynihii hore oo kenya wuxuu yidhi annaga iyo etoobiya dani nooguma jirto in soomaaliya cagaheeda ku istaagtoo dawladi ka dhalato ciidamada etoobiyana markay soo galeen xasuuqii ay dadkii u geysteen baa maydkoodii lafahoodii weli daadsan yihin haddii hadeer laga keeno etoobiya iyo kenya ciidamo miyayna ahayn dadkii baxahayo baasiin lagu shubay miyaadan u arkin taas waa hagaag faarax macalin anigu waan ka gaabsaday haddaad hadaladayda si fiican u dhegaysato inaanan wadamaha safka hore siiba labada wadan oo sheegto aniga aan nin maamulkeeda kamid ah aanan lagu degdegin inay ciidamo kooda ay gudaha geliso marka taa iyada waan waan waan ka wada hadlanay mid kaloo jirta aan kuu sheegi siyaasada dawladaha wax meesha un ku qoran oo halkoo un taalla ma aha oo n maaragtay un meesha un keli ay ku aadan tahay maalinba wsba bedeshaa waa dynamic marka annaga siyaasadii hore haa waa sidii uu sheegay madaxweynihii hore mooye anigu dadkii kasoo horjeeday baan ahaa anigoo laakiin u arkay danta kenya iyo danta soomaaliduba inay ka duwan tahay sidii taliska berigi jiray uu u fasirtay oo u istusay oo inay qadiimi ahaydoo laga tallaabsaday haatan taliska kenya ka jiro wuxuu aad iyo aad ugu dadaalahayaa oo juhdi kasta uu ku bixinaya in soomaali ay degto dawlad xalaal ay ka dhasho oo wadan dhisan uu noqdo dantii kenya ku jirtaa dantii soomaalina way ku jirtaa marka afkaarta hadda aad sheegaysa kenyan ahaan marka la yidhaahdo waynu iska bedelnay annaga wayna idiin muuqataa markaad aragto soomaalida sidai ay ugu fududahay inay ugu loo noolaato kenya etoobiya inay iska bedeshay oo ay ka tallaabsatay midaayo in kale ayagay u taallaa laakiin anugu taa kolley afkaarteeda kaama dhiibanaya had baahan yihiin inay iyagana noqdaan sidaa haa waa qasab waxa weeyaan waa in maskaxda ay kobacdaa mar kastaba waa tahay marka faarax macalin ma siyaasad hore ayaa jirtay oo ahayd in dowladda etoobiya iyo madaxweynihii hore kenya iyo dowladdiisaba ay ka go-nayd in soomaaliya aanay dowladi ka dhalan oo taasi a aysan dantooda ku jirin wax maogtahay taariikhii oo waaqici baa iska jira oo dogsoon tahay adigoo hadda inaan darsigeeda isu sheegeeda annaga aanu bilaawno aanan ahayn maxaad waad wada ogsoontihiin nin kastana waa ogyahay wax baa u dhexeeyey mustacmarkii wixii ka dambeeyey laakiin wax badan baa iska bedelay kolley xukunkii hore iyagoo ka cabsanayaan soomaali shanteeda inay isu imaato taliska labada wadan oo ethoobia iyo kenya waxaa ka gooneed in maaragtay la iska ilaaliyo dawlad ka soomaali ka noo ka dhisan oo military ahaan u gelin karta halis labadan wadan laakiin haatan afkaartii hore oo shanta soomaali isku keenti way soomaali bay ka baaba'day maxaa soomaaliyadaa gobol gobol isku laaynaysaa hadda waa laga gudbay marka kenya waxay ogaatay inay dan ku jirto kenya inay soomaaliya degto o xasilooni yeelato oo qaxootiganayto culeyska ku hayo maxay ahayd tijaarada iyo waxa u dhexeyn kara labada wadanna labada wadanba ay waxweyn u samayn karto oo soomaaliya uu noqon karo wadanka ugu muhiimsan maxay ahayd siyaasada khaarijiga kenya oo gobolkan east africa ku oo wax kastana laga qabso si labada wadan isku soo dhawaadaan marka waxbaa iska bedelay kuwa taliskan hadda ninkan ra-iiskan kibaki sidii u noqday annagii oo markii hore runtii afkaarihii hore oo mooye kasoo horjeednayna hadda aanu kamid nahay siyaasada wadankan hadda kenya way ka duwan tahay tii hore oo maaragtay dabiiciga ahayd socmarkii markii laga soo gudbay wixii ka dambeeya waa hagaag waad mahadsantahay faarax macalin markana waxaan u baaqayaa dhegayste ku sugan magaalada london oo lagu magacaabo ridwan xaaji cabdiweli aad baa umahadsan tahay cabdicasiis adiga iyo faarax macalin mas-uulkaasi dowladda kenya dabcan u hadlaya islamarkaana soomaaliga ah su-aasha marka aan raba inaan weydiiyo faarax macalin waxa ay tahay oo aan ahayn arrinta kenya mawqifkeeda ama ama ethoobiya dabcan laakiin siyaasi ahaan waxaa tahay qof in badan ku dhex noolaa ama ka shaqeeyay nidaam iyo system dhisan oo soomaaliya deris la ah soomaaliya dhibaatooyinkeeda marka laga tago dabcan faragelinta mararka qaar iyo danaha ay yeelan karaan dawladaha deriska maxaa lafdabar u ah sideese looga bixi karaa ma uga hadashay qaab siyaasadeed ila waxaa laga yaabaa adiga meesha aad ku korto iyo wacyiga iyo aqoonta aad leedahay iyo caalamka aad taqaano in mararka qaarkood maskaxdaada iyo dad fara badan oo kula mid a ay maskaxdoodu furan tahay laakiin soomaalidu waxaad moodaa maskaxda inay ka xirantayba dagaal sokeeyaa ku dhacay dadku wuxuu u dagaalamaya ma yaqaano qofku qofku wuxuu u dilaya ma yaqaano marka ciladu ma tahay cilad dhinaca bani aadamkanan bisayl ahayn sidee bani aadam cayriin ah lagu bislayn karaa dhinacaasaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waad mahadsan tahay dhegeystahaasi london n faarax macalin wala horta waxaan kuu sheegayaa wax kasta wax waxyaabaha as-aasiga in lagu dadaalaa fiican waxyaabaha as-aasiga waxa weeyaan nafta qofka oo la badbaadiyo wixii hanti uu leeyahay oo la badbaadiyo inuu xor u noqdo diintiisii inuu ku noolaado in maaragtay right movement aad qabto oo socodkaada waddankaada gudihiisa saad doontaa lagu socon karto oodan xabis ku noqon meel gooni ah walaalow ma warkii hore mase hadda waxaanu kasoo gudubnay cold wargii oo berigii adduunka uu xirxirnaa dagaaladii kii n f d iyo kii ogadenna way kas kasoo waanu kasoo gudubnay burburka soomaaliya hore oo ku dhacay markii hore waxay ahayd burbur qowmiya markii hore ka bilawday oo wadani ah taliskii militariga oo meeshii ka dhisnaa oo ku talagalay inuu shanta soomaali mideeya wadamihii shanta soomaali kamid ahaa siiba marka etoobiya iyadana maaragtay cududna laheyd oo wadanka ugu weyn markaa sovietka mangista waktigiisa iyagana ay ka dagaalamaan sidii soomaaliya bedelka ay shanteeda isku imaan lahayd inta sii jirtayna ay sii kala qaybiso oo sii kala burburiso waa lagu guulaystay xaggii xaggaba axmed siyaad barren uu ku guulaystay inuu etoobiya burburiyo ilaan waa kii uu mangistu kaga tegay meesha oo eritreana ay xornimo ku qaadatay ayagana way ku guulaysteen in soomaaliya ay qabiil wax ku beeraan oo ay kala burburiyaan marka laakiin hadda ma hata maanta hadda maanta waxaan u baahannahay ummadda soomaaliya saan ku badbaadin lahayn marka intii la hagaajiyo nidaam yar nafta dadka la badbaadiyo dhaqdhaqaaqoodii la badbaadiyo hantidooda loo badbaadiyo dawlad yar oo hadday doontaba ha iska liidatee loo hagaajiyo wadankii la kobciyo horumarkiisa la hagaajiyo haddana marba la bedelo oo doorasho wax kasta lagu sameeyaa muhiimadda ah marka annaga hadda waxaan isku haysano maba haba maxay ahayd faakihaadii adduunka war waxaan leenahay gabdhihii soomaaliyeed oo meel kasta oo dhanba hilib bisil ku ah war shuyuukhdii oo baaba-ay war dhalinyaradii oo qaxootibaa aniga ku nool meesha layga soo doortay hadda saddex boqol oo kun ku dhow lixdan kun oo dhalinyaro ka badan baa jirta oo markay high schoolka dhameyn jaamacada aan geli karin ilaan waa qaxooti meesha bay ku jiraan looma ogola inay socdaan oo meelo kale ka galaan adduunkii oo dhan bay soomaali soo ugu baylaxsan tahay gudahana ay ugu tahay marka anigu waxaan ku sheega caqliga yaroo saliimka iyadoo hataa afkaar dhaadheer aan la raadin ayaa waxay kutusaysaa in la badbaadiyo ummadda soomaaliyeed taasaan isku hayna hadda waa hagaag markana waxaan u baaqaya dhegaystaha ugu dambeeya oo ku sugan magaalada beled xaawo dhegaysta lagu magacaabo maxamed axmed cabdilaahi maxamed maxaad weydiinaysaa faarax macalin waxaan weydiinahayaa walale macaale horta waad mahadsan tahay barnaamijkan sidaad noogu marti qaaday waxaan weydiinahayaa hadda wadanka soomaaliya dhibaato ayaa ka jirtay dadka soomaaliya oo hadda qaxootiga ah oo wadanka kenya hadda galay oo ku nool runtii dad hore oo hore ugu noolaana way jiraan dad hadda tagay oo cusub oo dagaaladan doonaaday hadda tagayna way jiraan marka dadkuna xoogaa waxay ka cabanahayaan xagga cunayari iyo daryeel la-aan ayay ka cabanahayaan maxaad yani dawladda kenya maxay dalka soomaaliyeed oo dariska la-a maxay u daryeeli waayeen oo gacmo furan ugu fidin waayeen waa hagaag faarax macalin walaalow adiga oo dhul kenya ka weyn leh oo laba webi oo labayaa webiyaalka ugu waaweyn africa ay ka mid yihiin marka niil laga bixiyo nimcada dhulkaada ku jirna ilaahay sheegi karo maanta waxa ku baday inaad waddan kasta oo afrikaan aad qaxooti ku noqoto oo cunno iyo garaamo yar iyo waxa hadda aanu ku hadalno ilaan waa meeshii ugu hooseysa asfala nolosha ahayd soomaalidii baa baday dadkeedii waxa madax isku sheege kuwa si kastaba yani inay hoggaan uhayaan hab diini iyo hab aqoonyahan iyo hab siyaasad iyo oday dhaqameed iyo iyagaa baday oo dadkoodii gatay marka eed meel kale lama geyna walaalo nin ciddiisa dhaqan waayey oo caruurtiisii iyo gabdhihiisii iyo habrihii iyo bilcaantii iyo oo dhanba ugu talagalay inuu uu dhibkan ku hayo haddana inuu yidhahdo maxaa garaamo loo siin waayo waanu ka xishoonaynaa anagoo dhan taad u sheegtay way jirtaa xaryaha qaxootiga anay ku yaalaan meesha laga soo doortay warseanu u dagaalameynay oon u hadlaynay baan weli ku jirnaa laakiin waa inay noqotaa wax laga tallaabsado oo laga waantoobo oo sharaftii ummadda lagu soo celiyo dalkooda dib loogu celiyo dalka ay dhisaan dalka ugu qiimo badan buu noqon lahaa geeska africa waa hagaag haddaba faarax macalin haddii barnaamijka gebagabadiisa aan gudagalo oon arrimaha soomaaliya ku soo noqdo hadalka ugu dambeeya xaaladda haatan dowladda soomaaliya ay ku sugan tahay dagaalada afarta gees uga socda dabcan waad la socotaa adiga markaad fikirkaaga eegto rajadaadu intay leeg tahay in dowladdan sheekh shariif ay ka badbaadi karto marxaladan adag ee haatan ku jirto
way badbaadisaan aniga qaba aad bay u badbaadi maxaa dhee waa midda keliya intii hadda aan soo dhaafnay ee broad based support na haysato xabaddaa lagu ridaya kooxaha ay ku ridayan mooye wax allaala wixii soomaalidii ay tabaysay oo dhanba way ku howlgaleen wayna ballan qaadeen wayna mariyeen baarlamaanka wax ka mid ah wadamaha jaarka ahna waxaad moodaa in maaragtay ay xiriir la yeesheen sifa faragelin looga yareeyo ilaamay ka kobcayaan kuwan hadda kooxahan an waxaan u arkaa hagaadhe hagaadhe sidii waxay u dhici doontaa ka dhacday goboladii diyaala iyo ambar oo ciraaq oo alqaacidada lagaga fiji oo lagaga tirtiray haddana bakistan lagaga tirtirahayo faarax macalin ka qaybgalka barnaamijkan iyo wakhtigaagaba aad ayaan kaaga mahad celinaya waad mahadsantoon alkhayr allah isiyo
intaasi ayaan haddaba dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkanna uu marti ku ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka kenya faarax macalin intaan barnaamijkan oo kale dib hawada ugu kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen cusmaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo